wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kulan kula yeelatay mas-uuliyiin ka socda hay-adda seef dajil tareenkaasi oo looga hadlayay xaaladaha barakacyaasha caruurta guud ahaan dadka ay saameeyeen isbedelka cimilada iyo abaaraha kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka labaad jubbaland gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland wasaaradda caafimaadka hay-adda maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale xuseen cabdullaahi nuur madaxa mashaariicda soomaaliya ee hay-adda seef dajiltareen ayaa ka waramaya ujeedka kulanka waxaa wafdi uu hogaaminayo madaxa hay-adda save the children sweden iyo madaxa wafdi uu hogaaminayo madaxa hay-adda save the children switzerland oo u yimid waddanka soomaaliya in ay xaaladda guud oo indhendhen ay ku sameeyaan xaaladda guud oo waddanka soomaaliya ka jirto iyo maxaa la yidhahdaa inay la kulmaan maamulada iyo weliba ay indhendhen gaar ku sameeyaan mashruuc ay labada dowladood ay wada fangareeyaan mise ay wada saboodgareeyaan oo mashruucaasoo soomaaliya soo caawin jiray todoba sano oo xiriir ah haddana la filaya hadduu ilaah yidhahdo saddex sano oo hor leh inay caawiyaan mashruucaas labadaa dowladood baa mashruuca iska kaashanaya wuxuuna save the children iyo wasaaradda caafimaadka oo baa ka wada shaqaynaya mashruucaasi wuxuuna ka howlgalaya mashruuca dowlad goboleedka jubbaland iyo dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad goboleedka puntland sidaa daraaddeed waxaan u nimid halkan kismaayo maadaama mashruucu uu ka shaqaynayo kismaayo iyo iyo dubley oo ka mid ah dowlad goboleedka jubbaland in xarumihii caafimaadka iyo mashruucan uu caawinayay iyo wasaaraddii caafimaadka jubbaland iyo sidoo kale waxaa kaloon la kulannay maalmahani madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaana dee aan tagnay dhowr shirar oo aan qabanay wasaaradda caafimaadka baan dhowr shir la galnay waxaa kaloon booqanay xarumaha i d b-yada mise dadka barakacyaasha runtii arrin aada u culus iyo dad badan oo dhibaataysan baa halkaa kusoo aragnay dadkii waxaan la kulannay fatahaadii dhacday awgeed halkaa kusoo qaxay waxyaalo badan baan kasoo wareysanay baahi badan baa runtii halkaa ka jirtay tiimkaad arkaysaan wax kale maahan indhendheyntaas iyo mashruuca kordhintiisa iyo dee wixii kaloo baahi dheeri ah oo dowladda ay u baahan tahay micnaha waddanka soomaaliya baay u yimaadeen inay nala arkaan hadduu ilaah yidhaahdo kulanka ayaa la rajeynayaa in wax looga qabto dadka barakacyaasha ah ee ay saameysay isbeddelka cimilada ka jira guud ahaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland